In ka badan sideed macalin ayaa fursado shaqo ka helay madarasada Daarusalaam ee magaalada Beledweyne. Macallimiintan oo markii hore shaqalaan ahay ayaa fursadahan shaqo ee la siiyey waxa ay u galeen imtixaan iyagoo ku guulaystay. Maamulaha madarasada Daarusalaam Shucayb Cabdiqaadir Cusmaan ayaa ka waramaya tirada macalimiinta heshay fursadahan shaqo.
macalimiin madarasada waxaa fursad shaqo ka helay ilaa iyo dhowr macalin oo gaarayay sideed macalin oo asalkii horena shaqo la-aan magaalada ay ku haysay iska dhex joogay magaalada Beledweyne oo ilaa sideed macalin gaaraya oo insha allahu tacaala marka awalkii horena meel iska fadhiyey sharafay noo tahay in macalimiintaasi fursad shaqo aan siino oo madaarista oo yacni waxyaabaha ugu duwan ee uga mid noqoto insha allahu tacaala hadda kadibna insha allahu tacaala haddantana waxaan leeyahayba fursado shaqo banaa ilaa iyo saddex macalin u baahannahay dadkii ka faa'iidaysana waa fursad shaqo madarasada daarusalaam qeyb maadi ah iyo qeyb diini ahba iyo qeyb shareecaba u baahanna insha allahu tacaala marka fursadahaas shaqo mar walibana waan furaynaa mar walba waa furaynaa baahida intii dhan tahay oo macalin u baahannaha u baahanna insha allah waan tilmaamayna marka aadan uga faraxsannahay inaan saas oo kalente aan mar waliba jaaniska ilaahay oo noo siiyo subxaana watacaala macalin oo diyaar ah aan helna macalimiinta hadda fursadaha shaqo aan siinana waxay dhigaan qeybaha kala duwan ee waxbarashada qeyb sida ingiriiska soomaaliga carabiga tarbiyada iyo qur-aanka kariimka iyo culuuma sharciya dhigaan insha allahu tacaala macalimiintaas awalkii hore shaqo la-aanay ahaayeen haddantaanne shaqay heleen oo dad hadda iskaafinaya ay noqdeen oo iyaga hadda isku filan oo shaqaysanayo oo magac yacni macalin helay ay noqdeen kamaamul ahaan waxaa noo qorshaysan inaan shaqooyin siino shaqooyin kala duwan xagga waxbarashada macalimiin kaleente intooda badan qaar ka mid a macalimiinta heshay fursadaha shaqo ayaa u mahadceliyey maamulka madarasada daarusalaam ee magaalada beledweyne macalimiinta oo madarasada daarusalaam fursadaha shaqada ka helay waxaana u mahadcelinaa madrasada ama maamulka oo madrasada maamulka ayaa u mahadcelinaa fursada shaqada kale oo ku faraxsan macalimiinta madrasada daarusalaam yaa shaqeele shaqadana waa ku faraxsanahay maamulka ayaa u mahadcelinaya awal shaqo la-aana ahay shaqadana ayaa ku faraxsanahay goobaha waxbarashada ee kusoo badanaya beledweyne ayaa waxaa fursado shaqo ka helo dhalinyaro badan kuwaasoo wax ku bartay gudaha magaalada iyadoo door muhiima ay ka qaadanaysa inay yaraahdaan dhalinyaradii ka tahriibi jiray dalka